ganacsatyadeennu sida dadkeenna loo dhaho way tahriibayaan iyaguna waxay wadaan waa tahriibinayeen tahriib bay ahayd markaa kadib baa markii ay tahriibiyaan oo waddan sharciyad haysta oo suuqyadaa ku jira markii la geeyo ayaa lagu dhejiyaa maydhiin imaaraat maydhiin kenya maydhiin yacni soomaaliya ma leh wixii wax soo saarkii soomaaliya marka hore wuu tahriibay waddan buu tegey sharci leh sharciga waddankaasaa sharciga siiya marka oo oo calaamadiisa ku samaysta marka hadda waxay saamaxaysaa inaynu inaku calaamadeenna ku dhijino maydhiin soomaaliya ku dhigno kalluunkeenna oo afrikada dhexe iyo afrikada bari oo dhanta inaynu xoolaheenna hilibkeenna maydhiin soomaaliya ku dhigno oo uu adduunka oo dhan tago waayo suuqyadaasina suuqyo kale xidhi lasii leeyihi marka komeese la dhaho axdi waxay kula jirtaa suuqa afrikada bari oo dabcan waddamaduna waa ka mid waxay axdi kula jirtaa suuqa yurub waa axdi kula jirtaa suuqa carabta marka alaabteennii suuqyadii oo dhan inakoo kan isticmaala inay tegi karta taas waxaa ka weyn dee waxaa mar dhow suuroobaya hadda heshiiska wasaaradda ganacsiga ee dowladdaas sii wadi doonta in baabuurka muqdisho alaab ka qaada uu tago congo inuu tago ayay saamaxaysaa oo hal meel cashuur looga qaado intaa kale oo dhan uu iska socdo cashuurtaa dowladda soomaaliyeed qaaday ayaa komansa suuqa ahi qaybsan doonaa sheer ku yahay uu qaybsan doonaa lakiin baabuurkaas uu iska soconaya waa free waxay naga heshiiskan aanu anagu galnay oo weliba soomaaliya loo samaynayo tixgelin gaara waxaa ku jira in soomaalida lasoo gaadhsiiyo xagga warshadaha lasoo gaadhsiiyo xagga jidadka oo aad ogtaha oo mushkiladayna ka haysata ganacsiyada soomaliyeed ka haysata aad og tahay in la furo jidadkii iyo tareemadii in la furo marka yacni arrintani arrin yar ma aha waa soomaaliya oo dib u dhalatay xagga dhaqaalaha markii la fiiriyo lacagta aynu ku isticmaalayno suuqaas aynu ku kala wareegsanayno uma baahna inuu soo maro clerency adduunka oo aad ogtahay hadda lacag kastoo la dirayo inay soo marayso maaragta new york inay soo marayso tan uma baahna ma marayso wax kastoo suuqa weyn aynu kaga ganacsanayno inaka inteynayna ku koobantahay marka ganacsatada soomaaliyeed iyo soomaalida oo dhan waxaa ku jira inaynu shaqaala isu dirno ayaa ku jira oo xoogsatadeenu meel kasta ay ka xoogsan karto sidii qof wadani oo kale uga xoogsan karto meel kastoo labaatan iyo dhowrkaa wadan ah waxaa ku jira in layska kaashado dhismaha shuruucda dhaqaalaha isgaarsi yani waa layna soo elevate garaynaya kor baa laynoo soo qaaday marka laga fiiriyo xaggii shuruucda ganacsiga iyo maalgashiga markii laga fiiriyo xagga warshadaha iyo farsamada markii laga fiiriyo xagga isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga markii laga fiiriyo xagga iskaashiga iyo isdhaafsiga wax soo saarka beeraha xoog baa maaragtay ayaa dalka soo gelaya